الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات
yeman waa dhulka xikmadda iyo iimaanka wuxuu dhacaa koonfur galbeed jasiiratul carab oo ku beegan galbeedka aasiya masaaxo ahaan wuxuu ku fadhiyaa shan boqol konton iyo shan kun oo kilomitir oo iskuweer ah halka dadka ku noolna lagu qiyaaso soddon milyan oo ruux waxaa waqooyiga ka xiga dhulka xaramiinka ee uu ka taliyo maamulka aala sacuud halka barina uu kaga beegan yahay dalka cumaan koonfur iyo galbeedna waxaa kaga aadan xeebaha badweynta hindiya iyo badda cas waxaana dalkan qayb ka ah ugu yaraan laba boqol oo jasiiradood oo ay ugu caansan yihiin suqadra iyo xaniish الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله waxay reer yeman fadli iyo maamuus ku leeyihiin xilligii ugu horreeyey oo ay dadku islaamka soo gelayeen arrinta ay kala gaarka yihiin badi qabaa'ilkii carbeed ayaana ah inay diinta islaam ka soo galeen bilaa seef oo si iskood ah u qaateen dacwada tawxiidka nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa xadiid saxiixa wuxuu ku ammaanay reer yeman isagoo ku tilmaamay una qiray inay yihiin dad ahlu iimaan ah qalbi jilicsan xikmad iyo fikhina uu allaah casa wajalla siiyey xadiid ay soo saareen labada imaam ee bukhaari iyo muslim wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasallam ku yidhi waxaa idin imaan doona reer yeman waa dad qalbi jilicsan iimaanku waa yemaani xikmadduna waa yemaani حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية markay culimmada muslimiintu fasirayaan xadiidkan waxay tilmaamaan in reer yeman nebigu sala allahu calayhi wasalama ku ammaanay qalbi dabacsanaanta taasoo keenaysa in si dhib yar ay iimaanka iyo islaamnimada ku qaataan ay tahay inay yihiin dad u hoggaansamo amarka allaah casa wajalla yeman waxay sidoo kale ka mid tahay dhulka uu nebigu sala allahu calayhi wasalama u duceeyey wuxuuna yidhi allow noo barakay shaamteenna iyo yemanteenna intaasii keliya kuma eko eh wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama tilmaamay in yeman ay ka mid noqon doonto furimaha ay muslimiintu ka halgamaan wuxuuna yidhi wuxuu arrinku ku dambayn doonaa inaad noqotaan ciidamo la askareeyey ciidanka shaam ciidanka yeman iyo ciidanka ciraaq على ذاك المسار ماضون ننصر ديننا وشعارنا ذاك الشعار عدنا نقول وربنا أن reer yeman waxay had iyo goor ku tilmaamnaayeen uhiilinta allaah iyo rasuulkiisa ayagoo gurmad u ahaa dowladihii islaamka soo maray layaabna ma lahan oo suubanaha sala allahu calayhi wasalama ayaaba yidhi cadana abyan waxaa ka soo bixi doonaa laba iyo toban kun oo ciidan oo u gargaaraya alle iyo rasuulkiisa waana ciidanka ugu khayrka badan inta u dhexaysa aniga iyo iyaga والزلول أنا جيش أبين عاشقنا الملول ألا والمعارك صعبها والزلول markii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalama geeriyooday inta badan qabaa'ilka carbeedna ridoobeen jasiiratul carabna ku faafeen kooxihiisa kadiidka ahaa waxay reer yeman ka mid ahaayeen gurmadkii ugu horreeyey ee soo gaaraa madiinatul munawarah si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah murtadiinta waxay garab iyo hiil u noqdeen khaliifkii muslimiinta iyo saaxiibkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee abubakar sidiiq xilligii futuuxaadka ee cumarna waxay reer yeman ahaayeen shidaal ka hurinaya kolonyooyinkii faatixiinta ee isaga kala gudbay qaaradaha dunida ilaa iyo maantana ma jirto furin ka mid ah furimaha halganka iyo jihaadka oo aanay reer yeman fadli iyo gacan ku lahayn عصبة في الله كنا من بقاع الأرض جئنا والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا marka dib loo raaco taariikhda dhulka yeman waa dhul xadaarad iyo ilbaxnimo qadiimi ah leh waxaana dhulkan uu hoy iyo saldhig u ahaa mamaaliik iyo boqortooyooyin qaarkood ay diinta islaamku ka hadashay sida mamlakadii saba ee ay boqoradda ka ahayd balqiis taasoo qisadeeda qur'aanka lagu sheegay dowladihii dhulkan ka telin jiray ee soo maray waxaa ka mid ahaa alzayaadiyah alyacfariyah alzaydiyah sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol toban iyo siddeeddii ayuu waqooyiga yeman wuxuu ka go'ay dowladdii cuhmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii ugu dambaysay ee soo marta muslimiinta waxaana xilligaasi yeman waqooyigeeda ka istaagay boqortooyo loogu magacdaray almutawakiliyah taasoo burburtay sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo labadii markii ay dhacday dowladdan waxaa waqooyiga dalka oo magaalo madaxdiisu tahay sancaa kahana qaaday jamhuuriyadda carbeed ee yeman halka koonfurta yeman ee caasimaddeedu tahay cadanna ay sii ahayd maxmiyad hoos tagtaa dowladdii gumaysiga ee ingiriiska ilaa sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii reer yeman indhaha kama daawan gumaystihii dalkooda xoogga kula wareegay ee ingiriiska waxayna huriyeen dagaallo qaraar oo jihaad ah oo ay ku doonayeen inay isaga xoreeyaan cadowga halgankii qabiilka cawaaliqada ee ka dhanka ahaa ingiriiska ayaana ka mid ah kuwa tilmaaman labiyo labaatankii mey kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayay midoobeen koonfurta iyo waqooyiga yeman sidaasina waxaa ku soo baxay jamhuuriyadda yemen ee xilligan magaca si loogu yeero koonfurta yemen ayaana nidaamka ka jira wuxuu sii ahaa shuuci la dagaalama madaahirta islaamka muslimiinta goboladan ku nool ayaana soo maray halgan diinood oo ballaaran oo ay ugu dambayntii ku guulaysteen inay talada kaga tuuraan shuuciyiintii ku daabnaa ruushka iyo malaaxiddada dalkan waa dal ku tiirsan tacabka iyo wax soo saarka inkastoo uu yahay dal leh xeebo ballaaran oo dacalka ku haya labada badood ee ka mid ah kuwa ugu muhiimsan caalamka sidoo kale waa dal ku tilmaaman cilmiga iyo waxbarashada dadka yemaniyiinta ayaana ka tilmaaman caalamka islaamka waxaana lagu qadariyaa halganka iyo dulmidiidnimada kadibna inay yihiin dad baacdheer ku leh culuumta shareecada iyo xataa kuwa maadiga haddii aynu ka hadalno gobollada iyo magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalka yemen waxaa ka mid ah sanca cadan xadramowt taciz alxudaydiyah ib xijah damaar cumraan sacdah laxaj albaydaa addaalic riimah ma'rib aljawf shabwah abyan almahra suqatra iyo kuwa kale marka laga yimaado diinta islaamka oo ay qiimayn iyo maamuus u hayaan reer yeman wuxuu nidaamka iyo taraakiibta ku dhisan qabiilka ay yeman ka leedahay qiimo gaar ah taasina waxay kala mid yihiin bulshooyin badan oo dunida ku nool oo ay soomaaliduba qayb ka tahay الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان